جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
بسم الله الرحمن الرحيم waa subax isniinna labaatanka bisha rajab sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qeybo ka tirsan wilaayaadka gado iyo shabeellada hoose ganacsatada soomaaliyeed ayaa dil iyo boob hantiyadeed loogu geystay dalka koonfur afrika dowladda xabashida itoobiya ayaa diyaarado ka dejisay magaalooyinka kismaayo iyo doolow iyadoona taliyaheeda dhanka sirdoonka uu booqasho ku maray dalal dhacabariga afrika munaasabad lagu caleemo saaray nabadoon cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe taliyihii hore ee sirdoonka kooxda riddada ayaa sheegay in murtad gurguurte iyo kooxdiisa ay ku fashilmeen dagaalkii ay la galeen maamul goboleedka gaala raaca ah ee jubbaland wilaayada islaamiga hiiraan ayaa diyad dhiig nool ah u kala qaaday laba beelood oo ka mid a beelaha dega wilaayada hiiraan multaqa diimeed uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa loo qabtay haweenka ku dhaqan degmada bu'aale ee wilaayadaas
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mid a wilaayaadka gado iyo shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen guri ay ku sugnaayeen maleeshiyaad murtadiinna oo ku yaala degmada beled xaawo ee wilaayada gado qaraxa waxaa dhawaqiisa laga maqlay xaafadaha degmada beled xaawo waxaana ku dhaawacmay laba askari oo murtadiinna dhanka kale wilaayada shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ah ee degmada jannaale ganacsato soomaaliyeed ayaa dil iyo boob hantiyadeed loogu geystay dalka koonfur afrika faahfaahinta warbixintan waxaa inoo hayay cabdulqaadir rabbaani burcadda hubeysan ee dilalka iyo boobka hantiyadeed ka geysta dalka koonfur afrika ayaa sare u qaaday beegsiga gaarka ah ee ay ku hayaan dadka soomaaliyeed iyaga oo dil bareer ah u geystay nin ganacsado ah iyo hooyo soomaaliyeed saacadihii lasoo dhaafay waxay burcadda hoobaysan toogasho ku dileen mid ka mid a ganacsatada soomaaliyeed kaas oo lagu magacaabi jiray cabdulaahi cilmi cawaale dilkan ayaa si gaar ah waxa uu kaga dhacay xaafad ka tirsan filibi oo ka mid ah degmooyinka hoostaga magaalada cape town waxaana ninkaasi halkaas ku beegsaday kooxo hubaysan oo burcad ah wararku waxa ay sheegayaan in dilka uu dhacay xilli cabdulaahi cali xilli cabdulaahi cilmi ku sii jeeday goobtiisa shaqo sida ay xaqiijiyeen ilawareedyo soomaali ah ilawareedyadu waxay intaas ku dareen in dilka kadib goobta ay soo gaareen ciidamo ka tirsan kuwa booliiska kuwaas oo sameeyey baaritaanno aysan wax natiijaha ka soo bixin sidaba looga bartay muuqaal lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay ciidamo boolis ah oo isa soo tubay goobta uu dilka ka dhacay waxaana dhowr jeer isla ciidankaas lagu eedeeyey in ay ku lug leeyihiin dilka iyo dhaca loo geysto ganacsatada soomaaliyeed ee dalkaas waxay dhacdadani ku soo beegantay xilli laba maalmood ka hor sidan oo kale burcadda ee dhaawac daran u geysteen hooyo soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray saado taasi oo la weeraray xilli ay ku sugneyd tuulo lagu magacaabo garbow oo dhowr kilomitir u jirta magaalada cape town ee dalka koonfur afrika saade ayaa lasoo wareeyey in dhaawac soo gaaray dartii loo dhigay cisbital walow markii dambe ay dhaawacaasi u geeriyootay kooxda burcadda ah ee dilka geysatay ayaa ka baxsatay goobta waxa ayna ku dhex toogteen gaari ay wadatay mahadsanid rabbaani dowladda xabashida itoobiya ayaa diyaarado ka dejisay magaalooyinka kismaayo iyo doolow iyadoona taliyaheeda dhanka sirdoonka uu booqasho ku maray dalal dhaca bariga afrika warbixintan waxaa inoo haya nuur cali warsame abuushayba xukuumadda xabashada itoobiya ee uu ra-iisul wasaaraha ka yahay gaalabey axmed ayaa mar kale bilowday guluf siyaasadeed iyo militari oo ay ku xoojinayso saamaynta gumaysi ay ku leedahay dalka soomaaliya dowladda kaafirada etoobiya ayaa taliyaheeda sirdoonka murtadka lagu magacaabo ridwaan xuseen waxay u dirtay dalal dhaca geeska afrika kuwaasoo ay kubnaan askari ka joogaan soomaaliya islamarkaana gacanta ku haya qaar ka mid ah maamulada dabadhelfyada ah ee dalka ka jira taliyaha sirdoonka xabashada etoobiya ayaa magaalada kambaala ee caasimadda dalka uganda kulan albaabadu u xiran yihiin kula yeeshay baadariga yuweri kaguudi museveni waxayna ka wada hadleen xaaladda geeska afrika iyo arrimaha soomaaliya sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada yuganda ridwaan xuseen ayaa keligii taliyaha yuganda gacanta u geliyey dhambaal uu ka siday abiy axmed sidoo kale taliyaha sirdoonka etoobiya wuxuu gaaray magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya isagoo kulan la qaatay gaal william ruuto oo ah madaxweynaha dowladda salibiyadda kenya qoraal uu hogaamiyaha kenya ku faafiyey bartiisa twitterka ayuu ku sheegay in labada dal ay diiradda saarayaan xasradaha geeska afrika oo ay ku jirto arrinta soomaaliya saacado kadib safarkii taliyaha sirdoonka xabashida ayay dowladda etoobiya qaaday tallaab ay ku taageerayso maamulka shaaldirarka jubbaland dhowr diyaaradood ayaa ka degay magaalooyinka kismaayo iyo deegaano geda ka mid ah ilwareedyo ayaa sheegaya in diyaarad ka degtay madaarka kismaayo ay geysay sannado hub ah oo etoobiya soo dhiibtay kadibna ay isla kismaayo ka soo qaaday wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan maamulka axmed mudoobe kuwaasoo ay geysay degmada dolow oo go'doon dhanka hawada ah uu saarnaa muddo bil ah tallaabadan ay etoobiya qaaday ayaa u muuqata inay ku ballanfurayso murtad gurguurte kaasoo bishan gudaheeda adisababa booqday arrimihii uu gaalabey axmed ka codsadayna waxaa ka mid ahaa in etoobiya ay kala qayb qaadato go'doominta axmed mudoobe balse taasi beddelkeed ayay xabashidu xoojinayaan awoodda maamulkan sidaa aadkaa u diidan siyaasadda kooxda riddada soomaaliya
mahadsanid abuushayba munaasabad lagu caleemo saaray nabadoon cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe sida warbixintan uu ku hayo cusmaan axmed dhuubow wuxuu ahaa kulan isugu jiray dowre iyo wadatashi kaasoo in muddo ay u fadhiyeen qabiilka tunni ugu dambeenna ay ku doorteen nabadoonka cusub ee beesha tunni ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe kulanka wadatashiga ah waxaa ka soo qayb galay inta badan hormuudka qabiilka tunni kuwaasoo isaga yimid gobollada shabeellada hoose jubbada hoose iyo jubbada dhexe oo ahayd halkii uu kulanka ka dhacay ugu dambeenna waxaa fadhiga wadatashiga ah ay beesha ku dooratay nabadoon aadan cali xuseen oo ah nabadoonka guud ee beesha tunni ee wilaayada jubbada dhexe suldaan cabdulqaadir oo ah suldaanka guud ee beesha tunni ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa ka hadlay ujeeddada kulanka ay isugu yimaadeen guud ahaanba qabiilka tunni kulan ay isugu yimaadeen wilaayada jubbada dhexe iyo salaadiinta nabadoonnada samadoonnada culama udiinka waxgaradka iyo ganacsatada beesha tunni ee qaybteeda degta jubbada dhexe kulankaas oo ka dhacay deegaanka xaranka ayna goobjoog ka ahaayeen nuqubada waxgaradka walaayaadka jubbada hoose iyo shabeellada hoose ee beesha tunni kulankaas oo ahaa wadatashi ayna barbar socotay dowro socotay muddo shan maalmood ah wadatashi iyo isxug waraysi dheer kadib waxaa la doortay naqiib cusub iyo shan nabadoon kuwaasoo la shaqayn doona walaayada jubbada dhexe waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay suldaanka cusub ee la magacaabay aadan cali xuseen kaasoo beesha dooratay kula dardaarmay inay ilaaliyaan ballantii ay galeen beesha waxaan u ballan qaadayaa intii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dhiga maarata garaadkaygii kitaabka iyo sunnada aan ku maamulo kitaabka iyo sunnada aan ku hogaamiyo aan tadbiiqinno waxaan idinka codsanayaa ballantaad qaadeen inaad ii fulisaan haddii samca iyo daaca meesha ay ka maqan tahay ikhwaanii wax kala soconayaan wax aan wadi kala ma jiraan inaan kitaabka iyo sunnada idinku hogaamiyo aan idinku maamulo aan ku dhaqno diyaar ma unahay ballan miya ilaahay subxaana wa tacaala qalbigiina asaa og wa asiruu qowlakum wajruu bih innahu caliim baadi suduur ilaahay aayad kale wuxuu ku leeyahay yaclamu khaa'inata alacyun wamaa tukfi suduur innahu yaclamu aljahra wamaa yakhfa kolley beelay ilma adeerey ana waxaa waajib igu ah xaqaas inaan ka run sheego kitaabkaas ilaahay aan u nusreeyo aan garab istaago idinku maamulo intaas inaa ila qaadataan baan jeclahay idinkoo ilaahay dartii idinka tahay oo ikhlaasta idinka tahay sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo gunaanadka munaasabadda ka hadlay ayaa qabiilka tunni kula dardaarmay inay ilaaliyaan midnimada dhexdooda ah maanta waxaan u fadhinaa halkan dowro iyo wadatashi beesha tunni ay lahayd oo gobasha iyagu ay dhigteen innaguna ka wilaayahaan kaalinteena iyo gacanteena aan ku lahayn oo aan ugu talagalnay beesha tunni arrimaha dhexdooda yaalla inaan ku wanaajina ilaah ayaa ku mahadsan qorshihii sida aan u dejinnay een ugu talagalnay iyo si ka wanaagsan uu ilaahay inooga dhiga subxaana wa tacaala wallahi aan uga mahad celinaynaa subxaana wa tacaala gogoshaas iyo dowradaas oo magaceeda aan u bixinnay abubakar sidiiq radia allahu canhu ardaa waxaan rabnaa sidoo kaleeta bayaanka hadda ka soo baxay beesha ee dhowr iyo tobanka qodob ahaa ee haddana lagu dul akhriya nimayowna aad ka dhabaysaan oo meel marisaan taliyihii hore ee sirdoonka kooxda riddada ayaa sheegay in murtad gurguurtay iyo kooxdiisa ay ku fashilmeen dagaalkii ay la galeen maamul goboleedka gaala raaca ah ee jubbaland cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo diyaariyey murtad fahad yaasiin oo horey usoo noqday taliyaha sirdoonka kooxda riddada soomaaliya ayaa ka hadlay khilaafka u dhexeeya kooxda riddada soomaaliya iyo maamulka riddada jubbaland fahad yaasiin ayaa sheegay in kooxda riddada soomaaliya ay ku fashilantay dagaalka ay ku qaaday axmed madoobe dantana ay ku qasbayso inay la heshiiyaan qoraalka fahad yaasiin ayaa kusoo aadaya xilli maalin ka hor axmed madoobe uu safar ku tagay magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya xilli kooxda riddada ah ee xasan garguurte ay horey u sheegeen inay axmed madoobe ay safaarada ka xireen oo uusan ka bixi karin magaalada kismaayo war qoraal ah oo uu fahad yaasiin soo dhigay bartiisa ekis ayaa u qorna sidan runta kharaar xasan sheekh iyo axmed madoobe waxaan maqli jiray war hebelow labada orod midda madaxweyne xasan sheekh inuu axmed madoobe la dagaalo iyo inuu la heshiiyo midna kartadeeda ma lahan marka labada orod midkood hadaayo cudurrada qaarkood haddaadan iska daaweyn karin waxaa jira kaniiniyo loo qaato si aad ula noolaato xanuunka runta kharaarka badan waxay tahay madoobe waxaa maanta garab siinaya saddex dowladood oo madaxweyne xasan sheekh dano dhaqaaleh oo shakhsi ah uu ku qabo labo ka mid ah qof baahana uma caroon karo qofka uu gacanta u hoorsado nabad iyo colaad haddeer waxaa dhow nabadda dowladdii horeba markay aragtay xaalka waxay aqbashay inay xanuunka la noolaato ceeb waxaa ah inaad si joogto ah derbiga madaxa ugu sii garaacdo ayuu yidhi fahad yaasiin arrintan ayaa imaanaysa xilli kooxda riddada ee xasan garguurta duulaan militari iyo mid siyaasideed oo ay ku qaaday axmed madoobe oo labaduba ku guuldaraysatay ay hadda waajahayso dhaliilo ku aadan khilaafka kala dhexeeya axmed madoobe iyo fashilka duulaankeeda mahadsanid cabdiqani wilaayada islaamiga hiiraan ayaa diya dhiig nool ah u kala qaaday laba beelood oo ka mid ah beelaha dega wilaayada hiiraan casaam carafaad ayaa warbixintan inoo haya munaasabadan oo ka dhacday deegaanka buuco oo ah deegaan hoos taga magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan waxay wilaayada diyo dhiignool ah u kala qaaday beelaha makaane iyo baadicadde oo ka mid ah beelaha dega wilaayada diyadan dhiignoolka ayaa waxaa la gudoomiyey jifada afgaab oo ka tirsan beesha baadicadde oo wiil ka dhashay dhaawac loogu geystay magaalada beledweyne taasoo u geystay nin ka dhashay beesha makaane odayaasha iyo waalidiinta labada beel oo goobta munaasabadda ku kala wareegay diyada dhiignoolka ah ayaa goobta ka hadlay magacayga nabadoon cabdirashiid cumar cali aana nabadoonnada cismaha adeer waxaan halkan ka caddaynayaa in diyo walaalihan reer baadicadda beesha afgaab aan ka galnay jareexo la keenay kitaabka ilaahay lagu xukumay shan iyo toban halaad oo geel ah la qiimeeyey siddeed kun sagaal boqol labaatan iyo shan kun iyo afar boqolna meelaan jiibnay kun iyo siddeed boqolna hadda waa gabagabadii maantaan joognaa waxaana jecelnaha ilahay hadduu yirahdo inaan iska wareejino walaalkeena afgaab aan ku wareejino maxamed deeqa la yirahda ninka dhibka loo geystay waana ku mahadsantahay walaaya islaamiga xoolahaas aynoo kala wareejisay lianno hadda hadda maanta kitaabka ilaahay aysan ahayn dhib iyo fasahaad iyo dhibaataa dhici lahayd waan ku mahadsan yihiin shareecada islaamkaas hirgelinteeda allaha kitaabka ilaahay kor nooga dhigo waan ku faraxsannahay aad ayaan u eedeysannahay annagoo ah beesha baadacadda kana ah beesha afgaab walaalaha makano oo kasii ah nimanka la yiraha cismaa adeer annagoo diyo dhiignool aan dhex martay shan iyo toban halaad ah doorar badan waa la bixiyey doorkii ugu dambeeyey ayaan rabnaa maanta inaan kala wareegno insha allahu wilaayada islaamka noo kala qaaday kutubka ilaahay oo shareecadahana noogula xugmiyey kutubka kor allah ka dhiga shan iyo toban halaad oo geela qaybtii ugu dambeysay berigaan la wareegay waa ka haystaa maxkamadaha shareecada islaamka ee ka howlgala wilaayaadka islaamiga ah ayaa shareecada islaamka ku kala saaraa beelaha iyo guud ahaan bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah mahadsanid casaam ugu dambeyntiina multaqadiimeed uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa loo qabtay haweenka ku dhaqan degmada bu'aale ee wilaayadaas faahfaahinta warbixintan waa kan cabdiwahaab maxamed bukhaari insha allahu tacaala ilaahay idankiisa waxaa noo furmahaya oaan rabnaa halkaan inaan ka furro multaqihii culimmadu ay qabanaysay dadka iyo culimmadana insha allahu tacaala isaga dhex baxno multaqahan oo ay ka qayb qaadanayeen qaar ka mid ah ducaadda gobolka ayaa loo qabtay haweenka ku dhaqan degmada bu'aale waxaana multaqaha sidoo kale qayb ka ahaa su'aalo diini ah oo haweenkii ka soo qayb galay lasoo dhex dhigay qofkii ka jawaabana la siinayey abaalmarinta dul saaran su'aashii uu ka jawaabay qowluhu tabaaraka wa tacaala wasayna alinsaana biwaalidayhi imise meelood ayay qur-aanka kaga timid gabadha jawaabta ay ka bixiday jawaab saxa ma ahan sababtoo ah laba meelood ayay tiri sidaana ma ahan yaa ka faa'iidsanaya
anigoo ah faadumo shaacli saddex jeeray ku soo aroortay axqaaf cankabuud luqmaan
su-aashii gabadhan dambe ayaa ka jawaabtay jawaabta ay ka bixisay waa jawaab sax ah su-aasha noogu xigta waxay tahay sheeg daaquud wax laga wado waxaad sheegtaa daaquud wax laga wada sheeg magacay waa maryamo cali machad khadiija bintu khuweylid su-aasha jawaabteeda huwa maa tajaawaza bihi alcabdu min macbuud min macbuudin aw matbuucin aw mudaacin su-aasha ahayd sheeg daaquud wax laga wado jawaabta ay ka bixisay waa jawaab sax ah ilaahay tabaaraka wa tacaala ha barakeeyo intaasi kadib qaar ka mid ah dumarkii ka soo qayb galay kulan diimeedkii loo qabtay haweenka ku dhaqan degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa ka hadlay sida ay u arkaan multaqaha loo qabtay alxamdulilaah dareenkayga maanta ama shucuurtayda ma aha mid la soo koobi karo waayo waxaa noo dhacay multaqa aad u cajiib ah culmo aad u sharaf badan waxaana muddo noo dhicinaana loo qabtay cilmi badanaan ka faa'iidnay tartanna wuu dhacay alxamdulilah waxaan leenahay midkan oo kale hana loogu soo celiyo alxamdulilah ilaahay ku mahadsan wallaahi waxaa waaye multaqal la yaab la weeyeen maasha allah waa ku faraxsanahay alxamdulilaah multaqa cajaa'ib uu ahaa la yaab leh oo isheenna qabato maasha allah shuxuurteyda anoo u soo ordayle mar walbaba laiga hor qaadanayay waxbarashada aad aa loo siiyaaday waan ku faraxsanahay maclimiinteennana waan jecelnahay maalin walba inay saa noogu soo celceliyaan insha allah
kulankan sharafta badan oo inoogu timid culimmadeenna sharafta badan ka daaci gobol iyo mid degmo iyo culummo kala micnaha duwan oo noo soo bandhigay cilmi fara badan sida su-aalaadkii oo diiniga oo qur-aanka iyo siirada waxaan leenahay waa in naloo soo celceliyo wax badan baan ka faa'iidnay shaacayrtana lama soo koobi kara maanta su-aalaha isdaba dhacayo muxaadaraadka marka waxaan leenahay jasakallahu khayran waxaan leenahay maktabka anaga dowcada kor allaha ka dhigo ee harakada gaar ahaan keena gobolka keena degmada waa qayb ka mid ah dadaalada lagu doonayo in sare loogu qaado aqoonta iyo wacyiga gabdhaha soomaaliyeed si ay iyaguna u soo saaraan jiil hagaagsan oo anfici kara diinkooda iyo dalkooda intaba mahadsanid bukhaari warbixinta bukhaari waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo saako isniina idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid ah ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu